si cadaaladaba u dhacday cumar maxamuudna waxaa hogaaminaya islaam bashiir islaam cabdulla islaam faarax si cadaalad baa lagu soo maamulay annaguna nabadoonyo odayaal baa ka ahayn anigoo ah siciid axmed warsame oo dadku u yaqaano soo cadde waxaan qirayaa oo caddaynayaa islaamku inuu cadaalad ku soo maamulo doorashadii cumar maxamuud isaacoodii midnimadoodii annaguna cumar maxamuud aanu ka mid ahayn nabadoonnada aan ahayn sidaa garwa ku keennay si xalaala oo sharafla ay u dhacday taasaan caddaynayaa islaamkana waxaa gaar ahaan ugaysii raalligelinaynaa nimanka maxamed cumar oo t v-ga ka hadlay oo istimada iyo guddiga doorashooyinka iyo dowladda iyo intaasba yacni maxa weeye cadaalad xuman lagu sameeyeen guddiga doorashooyinku cadaalad xumo ma samayn madaxweynaha puntland mudane cabdiweli caligaas cadaalad xumo ma samayn isimadu ma samayn wax qabtana ma aha kamana ay shaqeeyaan intaa dhammaan waxaan uga raalligelinaynaa mid jooga iyo mid maqan isimada dhammaantood iyo waxa weeye dowladda puntland guddiga doorashooyinka guddiga kalo doorashooyinka soomaaliya xamar intaa dhammaan iyo beeraha caalamka waxaanu ka raalligelinaa waxyaabaha gefkaa oo miidiyaha laga geysanayo inaysan waxa weye una nistoobin ahayn boqol kiiba boqol inay ka raalli ahaadaan guud iyo gaarba sidaas waan doonaynaa annagoo ah beesha maxamed cumar sidaas waan rabnaa xubintii maxamed cumar uu ku lahaa waxa weeye doorashada halkaa ka dhacda way qaateen aqalka sare ahayd waa la ogaa cumar maxamuud baa ku soo qoray isimadaa ku soo qoray waxa weeye boqol iyo laba soddon iyo siddeed cod oo baarlamaanka puntland baa waxa weeye baa ku codaysay nabadoonyo odayaal baa ka ahayn si cadaaliya u dhacday oo xalaal ah oo sharaf leh dadka dhawaaqaya xilliga doorashooyinkaa dhacaya wallaahi meelay jireen ma naqaan annagu hadda iyo meel ka soo qeeliya midna ma naqaan kolle haddase garoway ka hadleen oo waxyaa garow waanu joognaa oo cadaaladxumaa ka sheegteen mana aha dad dawaan gashan oo nabadoonno maxamed cumar dawaan gashan ma ahan waxa weeye maxamed cumarna kuma dhammayn hadda waxa weye garowe iyo midug iyo dhul badan buu kala degaa dad meelo kale ka soo baxbaxoo ka yimid waa noqon karaan